أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka fiidnimo qodobadaan idinku gohenan waxaa ka mid ah in ka badan labaatan askari oo murtadiin ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerarho qorshaysan oo ka kala dhacay wilaayaadka banaadir iyo jubbada hoose macadka arrimaha difaaca bariga afrika ayaa warbixin uu daabacay ku xaqiijiyey inay sii korortay awoodda mujaahidiinta bariga afrika isagoona dhanka kale quus ka muujiyey mustaqbalka kooxda ridada soomaaliya kooxaha kacdoonka dalka suuriya ayaa la wareegay magaalada xamaa ee dhacda bartamaha dalka suuriya xiisadda u dhexaysa murtad garguurta iyo murtad axmed madoobe ayaa sii xoogeysatay iyadoona maamulka jubbaland uu shaaciyey inuu fashilmay afgembi ay soo maleegtay kooxda ridada soomaaliya بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
qodobadii warka ugu door karoonaa ayay intaasi ahaayeen haatanna isagiyo dhan in ka badan labaatan askari oo murtadiin ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weeraro qorshaysan oo ka kala dhacay wilaayaadka banaadir iyo jubbada hoose marwaan maxmed ayaa warbixinta warkaasi inoo haya weeraradan oo isugu jira qarax iyo dagaal toos ah waxay ciidamada mujaahidiinta ka kala fuliyeen duleedka magaalooyinka muqdisho iyo kismaayo iyadoona allaha fadligiis labadaas weerar khasaare culus lagu gaarsiiyey murtadiinta ah dhanka duleedka magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya ilaa laba qarax ayay shalay galab ciidamada mujaahidiintu ka fuliyeen deegaanka xaawo cabde ee duleedka muqdisho waxayna qaraxyadaasi mujaahidiintu la beegsadeen maleeshiyaad murtadiin ah oo fariisin ku lahaa deegaankaasi waxaana qaraxyadaasi ku dhintay sagaal askari oo murtadiin ah halka ay ku dhaawacmeen lix kale iyadoona dhawar qaraxa si aad ah looga maqlay deegaanada dhaca waddada xiriirisa muqdisho iyo afgooye dhanka duleedka magaalada kismaayo ee wilaayada jubbada hoose waxay ciidamada mujaahidiintu fiidkii hore ee xalay dagaal culus ku qaadeen maleeshiyaad murtadiin ah oo ku sugnaa afaafka hore ee deegaanka buulaxaaji oo ka mid ah deegaanada dhaca duleedka magaalada kismaayo inta la xaqiijiye waxaa dagaalkaas lagu dilay saddex askari oo murtadiin ah waxaana lagu dhaawacay afar askari oo murtadiin ah waxayna mujaahidiintu kusoo qanimaysteen saddex qori haleeyada towxiidka ayaa sii kordhiyey weerarada ka dhanka cadowga allaah ee duulaanka shareecala dirirka ah kusoo qaaday qaybo ka mid ah wilaayaadka islaamiga mahadsanid marwaan machadka arrimaha difaaca bariga afrika ayaa warbixin uu daabacay ku xaqiijiyey inay sii korortay awoodda mujaahidiinta bariga afrika isagoona dhanka kale quus ka muujiyey mustaqbalka kooxda ridada soomaaliya elyaas cabdulaahi ayaa warbixinta warkaasi inoo haya khubaro ka faalloota arrimaha ammaanka ayaa sheegtay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay sii xoogaysanaysa muddooyinkii dambe iyadoona ka faa'iidaysanaysa khilaafka u dhexeeya kooxda riddada iyo gaalada duulaanka ku joogta waddanka warbixin uu daabacay maxadka arrimaha difaaca afrika ee magaciisa loo soo gaabiyo a d f ayaa lagu sheegay in awoodda mujaahidiinta al-shabaab ay sii xoogaysanaysa marba marka ka dambeysa ayna ka faa'iidaysanaysa iskudhacyada iyo khilaafka u dhexeeya dhinacyada iyadoo ujeedkeedu uu yahay in soomaaliya ay ka hirgelisa awood islaami ah oo dadka ku hoggaamisa kudhaqanka shareecada islaamka siilam tadese oo ah falanqeeya amni oo ka howlgala machadka diraasaadka amniga ee i s s ayaa aaminsan in khilaafaadka waayadii dambe u dhexeeyay itoobiya iyo kooxda fadhigeedu yahay muqdisho ay fursad u siinaysa xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo uu sheegay inay ka xoog badan tahay sidii waayadii hore ay ahayd isagoo la hadlaya xarunta warbaahineed ee tabisa wararka qaramada midoobe ee lagu magacaabo baasbulu ayuu khabiirkan waxa uu dhanka kale sheegay inuu yaraaday dagaalkii ka dhanka ahaa mujaahidiinta bariga afrika taasina ay fursad siisay al-shabaab inay awooddooda kor u qaaddo waana sida aan aragna ayuu yidhi siilam tadese sida ay warbixinta a d f tilmaamaysa iyadoo soo xiganaysa khubaro kale oo amni ciidanka riddada ayaanan awoodin ka hortegidda weerarada uga imaanaya dhanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab haddii ciidamada kufaarta afrikaanta ay dalka isaga huleelaanna harcad la feenan doono dhammaan askarta gurguurte dhacdooyinka ay caddaymo ahaan u soo qaadanaysa warbixinta waxaa ka mid ah weerarkii duqaynta ahaa ee bishii nofembar ee soo idlaatay ay ciidamada mujaahidiinta ku qaadeen xerada xalane oo ah taliska ugu weyn ee ay soomaaliya ku leeyihiin gaalada halkaas oo cadowga lagu gaarsiiyey khasaare xooggan waxay sidoo kale warbixintu soo qaadanaysaa camaliyad istishaadiye ah oo bishii oktoobar ka dhacday gudaha magaalada caasimadda ah ee muqdisho taasoo galaafatay nolosha askar iyo saraakiil ka tirsanaa xukuumadda filla soomaaliya gunaanadkii waxaa qoraalka machadka e d f lagu soo hadal qaadayaa hubanti la'aanta uu ku jira duulaanka cusub ee ay gaaladu doonayaan in dalkan ay ku soo qaadaan sannadka laba kun shan iyo labaatan kaas oo ay hadda ka harsan tahay maalmo kooban iyadoo weli aanan meel lagu sheegin qorshaha duulaankaas iyo maalgeliyaashiisuba mahadsaned ilyas kooxaha kacdoonka dalka suuriya ayaa la wareegay magaalada xamaa ee dhacda bartamaha dalka suuriya nuur cali warsame abusheyba ayaa warbixinta warkaasi noo haya
waddanka suuriya ee dhaca mandiqada barakaysan ee shaam waxa uu martigelinayaa toddobaadkii labaad isbedelo xagga milatariga ah iyo maamulka ah kooxaha suniyiinta mucaaradka ayaana xaqiijinaya guulihii ugu waaweynaa tan iyo markii uu bilowday kacdoonkii sanadkii labada kun kow iyo tobankii saacadihii lasoo dhaafay ayay si rasmi a ula wareegeen magaalada xamaa ee dhacda bartamaha waddanka boqolaal ka mid ah dagaalyahanada kacdoon wadayaasha ayaana gudaha u galay magaaladaasi sidoo kale xoogagga hubaysan ee kacdoon wadayaasha ayaa xabsiyada ka sii daayey boqolaal maxaabiisa oo nidaamka mujrimka ah ee bashaar al asad u xirnaa muddo sannado ah gaanshaalle xasan cabdulqani oo ka tirsan hoggaanka kacdoonka ee maamulayaasha xamlada radicul cudwaan ayaa u sheegay warbaahinta in xoogagoodu ay soo gebagabeeyeen howlgal ay ku nadiifinayeen magaalada xamaa sidoo kalena ay gacanta ku dhigeen dhammaan saldhigyada nidaamka nusayriga dagaalada ayaa markan u jeestay dhanka magaalada ximis oo afartan kilomitir u jirta xamaa boqolaal ka mid ah maleeshiyaadka al asad ayaana isaga sii firxinaya furimaha dagaalka bilowgii toddobaadkan ayay ahayd markii xoogagga mucaaradka ay la wareegeen magaalada xalab ee ah caasimadda labaad ee waddanka suuriya sidoo kalena ay gacanta ku dhigeen magaalooyinka iyo deegaanada gobolada xalab iyo idlib mahadsaned abusheyba xiisadda u dhexaysa murtad garguurta iyo murtad axmed madoobe ayaa sii xoogaysatay iyadoona maamulka jubbaland uu shaaciyey inuu fashilmay afgembi ay soo maleegtay kooxda ridada soomaaliya casaam carafaad ayaa warbixinta warkaasi inoo haya kooxxirdada soomaaliya ayaa joojisay duulimaadadii tegi jiray magaalada kismaayo kuwaas oo ka imaan jiray magaalada nairobi iyo caasimada kenya diyaaradaha ayaa lagu amray inay joojiyaan duulimaadyada nairobi ilaa iyo kismaayo dhanka kale maamulka ridada jubbaland ayaa sheegay inay fashiliyeen afgambi ay ku sheegeen inay soo qorsheeyeen kooxda ridada ee xasan guurguurte kaas oo ka dhana axmed madoobe booliska jubbaland ayaa sheegay in howshaasi kooxda ridada ay ka damacsanad inay isticmaalaan sarkaal ka tirsan booliska jubbaland kaasoo lagu magacaabo xasan cartan jabuuti iyadoona shir jaraa'id oo arrintaasi ku saabsan oo ku qabtay kismaayo waxa uuna sheegay inuu diiday qorshihii xasan goorgoorte magacaygu waxaa weeye kabtan cabdixakiin xasan carte oo loo yaqaano jabuuti waa taliyaha saldhigga aagga waqooyi ilaa gooweyn iyo aaggaas in muddo ah laba iyo toban sano aba ciidanka dowladda jubbaland gaar ahaan ciidanka booliiska waxaan marka intaasoo dhan igu soo tabacday oo intaasoo dhan juhdi iyo dhaqaale iyo tababarba igu bixinayay dowladda jubbaland sidaa si lamida waxaan in badan ka soo shaqeeyey saldhigyada kala duwan ee eriyada degmada kismaayo gobolka jubbada hoose ilaa iyo haddana aan ku dhex jiraa oo aan ka shaqeeyaa intaas oo shaqaa annagoo soo qabannay muddooyinkan dambe waxaa xiriir ila soo samaynhayay guddoomiyihii hore oo degmada badhaadhe maxmed fanax ninkaas oo degmadii uu xukumay ee lagu ogaa ay dowladdu u xil saartay khalkhal amni ku abuuray ciidamo aan loo baahnayn oo fawdaha ka dejiyey baa wuxuu anigana xiriir ila soo sameeyey aagga aan xukumo ina aan sameeyo ilaa magaalada gudaheeda inaan afgembi aan ka sameeyo taasoo aan ii qalmaynin marnaba aanan aqbalaynin yeelinahaynin isaga oo adeegsanaya dhaqaale dhaqaalihii uu soo diray taliska booliiska aanu ku wareejinnay taliskuna wuxuu ku wareejinayaa wasaaradda maaliyadda lacagta kow markii hore waxaa la soo diray toddobaatan kun oo dollar waxaa ku xigtay shan iyo toban kun waxaa ku xigtay shan kun oo dollar waxaan anagu haynaa waa itusoo itaabsii waxaanu been ka sheegayna maaha waxaan rabnaa marka aan rabnaa inaanu u sheegno baaq aan u dirno ama aanu wacyigelino dadka saraakiisha dhiganaga ahee nala midka ah ee la wacayo ama la rabo in khalad a laga dhaadhiciyo ma suurtoobayso mana soconayso arrintaas annagu jubbaland baan nahay waxaanu nahay dowlad kaabayaasheeda dhaqaalaha iyo dastuurkeeda wadata annagu dad baahanoo sakaraada ma nihin qadliyadaa wax walba ka muhiimsan intaasoo sanaan usoo dagaalamaynay iyo in ka badan oo kasii horreysay awiyaalkaanaa usoo dagaalamay waxaan u baahan nahay marka qadliyadannada ma siisanayno shilin khilaafka ka dhex taagan kooxdardada iyo maamul goboleedka shaadala dareerka jubbaland ayaa sii xoogaysanaya waxayna labada dhinac ay wadaan iskoob urursi iyadana ay suurtagal tahay in labada dhinac uu ka dhex qarxo dagaal xoogan mahadsanid casaam warbixintaasina waxay u dambeysay dhegaystayaal warkii oo aad ka dhagaysanayseen idaacadda islaamiga ah ee andalus tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh